kulanti wanaagsan dhegaystiyaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan aynu ku qaadaadhigi doonaa rugta ganacsiga iyo warshadaha maamulka galmudug oo dhowaantan la aasaasay haddaba maxay tahay sababta xilligan loo aasaasay rugtaasi ganacsiga waxyaabaha ugu qorshaysan in ay ka samayso deegaanada galmudug ee dhinaca horumarinta ganacsiga kaabayaasha dhaqaalaha ee maamulka galmudug iyo arrimo kale barnaamijka waxaa martii noogu ah oo arrimahan ila qaadaadhigaya maxamed cabdilaahi cabdi marteelo oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha maamulka galmudug oo dhowaantan xilkaasi loo doortay barnaamijka intuu socdo waxaa su'aalo ku weydiin doonaa mudane marteelo qaar ka mid a dhegaystayaasha haddaba maxamed cabdilaahi cabdi marteelo isagoo jooga magaalada cadaado ee xarunta ganacsiga ee maamulka galmudug ayaan khadka telefoonka kula xidhiiray waan weydiin marka ugu horraysa bal inuu dhegaystayaasha uu la wadaago taariikhdiisa oo kooban waxaanuu ku warceliyey bismillahi raxmaan raxiim anigu waxaan ku dhashay magaalada muqdisho laakiin waxaan aslaan kasoo jeedaa deegaanada galmudug waxaan imiga ku noolaa dalka ingiriiska kadibna dalka maraykanka oo aan ka badan joogay ilaa iyo sagaashan iyo sideedii waxaan kusoo noqday xamar todoba sano ka hor two thousand sagaalkii si aan basica uga qeyb qaato wax soomaaliya ka socda waxaan leeyahay xaas iyo afar caruura run ahaantii in soomaaliya lagu soo noqdo sahal ma ahan waxay u baahan tahay go-aan adag oo aad qaadaysid iyo maxaanku idhaahdaa in aad qalbiga gashato inay tahay meeshii lagu dhashay lagu soo badbaalay wax lagu soo bartay oo u baahan dib in wax lagu soo cesho muddo hadda laga joogo shan sano ka hor ayaan caruur carruurtay dib ugu soo ceshay soomaaliya wiil ka mid ah run ahaantiina maanta jirka sala ayuu dhigtaa laakiin maadaama uu dib aan uga ceshay waddankii waxay muujisay dadka kale oo dhan in wadanka in lagu soo noqdo caruurta lagu soo celiyo ay muhiim waxaan sameeyey si lagu noolaado soomaaliya ganacsi waxaan madax kasoo noqday shirkadii telecom soomaaliya oo aan general manager kasoo noqday waxaan in muddo ah senior advisor ama la taliye khaaska ka ahaa rurka ganacsiga warshadaha soomaaliyeed waxaan aas-aasay shirkad la yihahda dhul iyo guri oo ah shirkad ka shaqayso real estateka ama dalooka iyo guryaha sida magaceeda oo muujinayo waxaan kasoo shaqeeyey shirkado fara badan oo ay kamid tahay shirkad consulting ah business consulting aan xamar ka sameeyey oo ayagana yahda martelis consulting oo la talin u sameysto shirkado waaweyn oo ay kamid tahay shirkada karantida weyn ee beco iyo shirkado kale oo fara badan oo magaalada xamusiyaal waxaan ka shaqeynaa sidayda shaqo ahaan real estateka laakiin waxaan aada ugu xan weynahay inaan aanan xafiis la fadhiyo ama shirkado khaasa lala shaqeeyo aanan ka shaqeyn waan ka qayb qaatay horumarka kale socdeed marka maxaa is dhihi karaa xilligan waa loogu soo beegay abuuritaanka ama aas-aaska xaruntan rugta ganacsiga iyo warshadaha galmudug horta su-aal aada u fiican anagu rugta ganacsiga iyo warshadaha hawsha ugu weyn oo ay qabato ama loo aasaaso waa sidii ay u aruurin lahayd oo u abaabuli lahayd ganacsiga deegaanka rub ahaantaasina ay sare ugu qaadi lahayd wacyigeeda sababtoo ah dadku waxay ka fakeraan macdan iyo waxyaabo dhulka hoostiisa gudbay wixii dhulka dushiisa saarnaa ayaan dhamayn laanay sanadka aysan la waxaa kaloo jira in ganacsatadu ay kala fariisan yihiin rug ganacsigu waxay ujeedada ugu weyn loo aasaaso ay tahay inay isku keento oo gabanka degmo gobolka hadda dowlad goboleedku hadda uu horseedan yahay ganacsatadeedii la isku keeno oo loo sameeyo nidaam ay kuda kuwada hoos shaqayn karaan u sahli karo inay maalgelin sameeyaan ayagu ama ayaga maalgelin lagu sameeyo dhulkani barwaaqo badan baa taalo laakiin dadku si kalkeel ah ayay uga faa'idaystaan dadka aan raadinayno oo hadda ugu horeeyan run ahaantii ma aha dadka ajnabiga ah inay soomaaliya yimaadana maal gastaan baahi walba ma qabo dadka soomaaliya lacag way haystaan wadankay joogaan way ogyihiin waxa ka jira laakiin abaabul dexdeeda ahaa ayaa ka maqan horta midda koowaad waa midda ah midda labaad faa'idana taallo waxay tahay inaan soo bandhigno waxyaabo sare u qaadayo ama improvement ama wanaajinayo ee ganacsigooda waxaa ka mid a in qorshaha inoogu jirto inaan qabanno shirweynihii ugu horreeyey oo soomaaliya lagu qabto ee ah maalgashiga galmudug shirweynaha maalgashiga galmudug waxaan qorsheynaynaa inaan qabanno lixdanka ama sagaashanka maalmood ay soo socoto taasay kasoo qaybgeli doonaan dad ilaa saddex boqol oo qof gaarayo ujeedada ugu weyn waxay tahay inaan soo bandhigno ilaa iyo shan iyo toban lix iyo toban mashruuc oo diyaar ah oo maalgashi u baahan kuwii maalgasho laha way jeedaan kuwii loo maalgeli laha way jeedaan kuwii ka shaqeyn laha way jeedaan taas waxay keeni doontaa marka shaqa abuur fara badan waxay keeni doontaa in qofkii maalgasho lahaa meelo kale oo sida aan la wada soconno ganacsada xamar maalgashatay ee xamar ama koonfurta maalgashiga weyn ku leh boqolkiiba sideetan waa ganacsada kasoo jeeta galmudug ayaga la shaqeeya waxay u baahan yihiin in la dhiiri gelsho la keeno wax la tuso display loo sameeyo kabacdina markay arkaan waxa meesha ka jira ay maalgashtaan waxaa marka aan kusoo gabagabaynaha qodobkaan runtii aan qodob cad u ballaaran ah amnigu waa qayb kamid a maamulkuna waa qayb kamid a haddaanu amni jirin maamulna uusan jirin waxba ma shaqeynaya sidaa darteed in la aas aasa runta ganacsiga warshadaha galmudug waxaa hooyo u ah in maanta gobolkii ama deegaanadii loo helay maamul goboleed maamul goboleedkaa marka loo helan hawsha laga sugaayo ay tahay inay amniga sugaan shuruucda dejiyaan telefaana la yimaadaan inta kalena ee private sectorka oo annaga oo ganacsada ay u gaayaan dhegeystaha ugu horeeya ee khadka telefoonka ku jira ayaan soo qabanaya bal dhegeysta magacaaga iyo deegaankaad joogto iyo su-aasha aad qabto bismillahi raxmaani raxiim anigoo ah bashiir gurey shaare jooga magaalada gaalkacyo guddoomiyaha rugta ganacsiga ee galmudug su-aasha aan weydiinayo maxaad ka dilacsantahin dhalinyarada reer galmudug dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha maxaa ugu tala gasheen u samaysaan su-aashaas ayaan weydiinaya su-aasha labaad aan weydiinayo galmudug dekedaheedu aad ayay u liitaan qaas ahaan maba jiraan baa la dhihi karaa maxaa ka dilacsantihin dekedaha arrimaheeda labadaas su-aalood baan weydiinayaa guddoomiyaha rugta ganacsiga bashir intii wanaagsan yahay dhalinyaradu waa xooga ugu muhiimsan ee ganacsigooda sidaan laga sidaan laga wada socono dhalinyaro fara badan baa jirta qaarkood waxbarteen qaarkood aysan waxbareen ganacsigana waa meesha keli ah oo dhalinyaro iyo waayeel intaba lagu midoobsay sida ganacsigu sidiisaba uu yahay midaan xuduud lahayn xuduudaha soomaaliya iyo meelaha kale ku deganba isaga joosho annaga marka ujeed waxa horta ugu weyn oo aan sameynay waxa ay tahay ruufti ganacsiga ruufti ganacsiga waxaa la socdo maalgashi maalgashiga waxaa la socdo uu keenayaa shaqo abuur shaqo abuurku wuxuu shaqo siinayaa dhalinyaro faraha badan leh waxaa jira in soomaaliya in muddo ahba ay ka taagneyd waxyaaba aan macno lahayn sida masal finance iyo wax lamid a qofka laba boqol dollar lasiiyo qof saddex boqol dollar lasiiyo waxaasi waxay qofka u qaban karto ma aha qofka waxa wax u qaban karo waxa weeye shaqo lacag mushaar fiican haddii taas la heli waayo dhalinyaradu meeshooda joogayaan bisha sarkalkay dib ugu noqonayaan oo ahaa haddii aan shaqo waayo meelo kaloo shaqo aan ka heli karo ayaa jira waxyaabaha ruuta ganacsigu ay xooga saari waxaa kamid waa maalgashi warshado in la keeno warshadaha aan ka hadlayno ma ahan kuwii maxaan ku idhaahdaa qarashka badan ku baxaya ama xisaabkooda maxaan ku idhahdaa meelo kale mujaarayo waxaa kamid warshadaha biyaha biyaha macaani waxaa kamid warshadaha qudaarta ka shaqeeya kuwa maxaan ku idhahda xoolaha abatuwaaro maxaan ku idhahdaa xoolaha lagu qalo maxjaro maxaan xoolaha lagu diyaarsho oo lagu laga shaqeeyo caafimaadkooda iyo iyo iyo iyo iyo maxaankuda korintooda waxaas dhan waa shaqo abuur waxaa iman doona marka intaasoo xirfadooda sida xisaabiyayaal iyo quudiyayaal iyo maxaanku idhaahdaa barnaamijyaaliyaal iyo organisers iyo waxaas dhan lamida marka waxaan aniga aan jawaabta bashiir aan u sheegi laha waxay tahay in maantay ay furmatay albaabkii shaqo abuurka sidaa darteedna aan ku rajo weynahay sanadaha soo socda bilaha soo socda sanadaha soo socda in dhalinyarada reer galmudug ay shaqa la-aan ka baabi'i doonto oysan u baahnaan doonin inay ku haajiyaan ama ay aadaan meelo kale dalka gudihiisa iyo dibadda dhegeystahan aynu jaleecno ayaa dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aashaada iyo magacaaga iyo deegaankaad joogto adigoo ku bilaabaya bismillahi raxmaan raxiim magaciigu waa xuseen ibrahim maxamuud oo jooga cadaado aragtideeda haddaan fududeeyo waxay tahay guddoomiyaha rugta ganacsiga awalin kow soo dhaweynayaa waxaana u arkaa in la magacaabo ama maaragtay hay-addas la dhiso iftiin cusub iyo waa cusub oo u baryey galmudug midda kale guddoomiyaha waxaan su-aalayaa dhalinyarada soomaaliyeed ee shaqala-aanta in shaqa abuur ay ka hesho rugta ganacsiga macquul ma tahay isaga wanaagsan yahay sidiiba loo socdo magaalada cadaado waxay noqon doontaa xaruntii ganacsiga eegabeedka galmudug waa isku raacnay xarunta ganacsiga inay noqoto halkaas waxaan ku diyaarin doonaa oo ka dhici doono sida hadda aan kuu sheegay shirweynaha maalgashiga galmudug waxaa ka dhici doono xaruntii waxaa ka furmi doonto rugta ganacsiga oo ayadana shaqaalo bisin doonto laakiin laba qof iyo saddex qof iyo shan qof oo la shaqaaleeyo amaba si tembraraba loo shaqaaleeyo shirweyne wakti uu jiro inay maxaanku ihaha dadkaas ay shaqo helaan annagu taas taargetkeena ma ahan hadafkeena waxa waaye shaqo joogto ah oo misaal joogto ah sida keliya lagu heli karana waxay tahay inaan maalgashi fara badan keeno deegaanka geedka geed ama meesha koonfur looga soo galo ilaa iyo gaalkacyo meesha looga bao ama meesha xuduudka etoobiya ilaa iyo badweynta hindiya waxaan aan shaqooyinka abuurno inaan daraasad samayno oo aan yahno war shaqada xagee shaqa la abuuri karaa yaa shaqadaas uqalmo u qaadan karo halka shayaan raba inaan u sheego maxaanku aa xuseen waxay tahay suuta ganacsiga waxay ay xeerkeeda ku qoran inay ka fogaato musuqmaasuqa minjeclaysiga ka qayb qaadashada colaadaha aan macnaha lahayn ee maxaan ku ahdaa noocdeen ha noqoto oo aan ka shaqeyno sidii qofka joogo galmudug uu shaqo u heli lahaa nomater meesha uu ka yimid iyo cidda uu yahay iyo meesha ka timid haddii taas aan sameyno isdhexgalkaas uu bilowday waxaan anigu aan rajeynayaa hadu ilaah in shaqa la-aanta laynala baabi'i waa tahay haddaan su-aal kala raacsado ee mudan martelo waxaa jirtay in dhowaantan adiga iyo wafdi aad ka mid ahayd madaxweynaha galmudug oo hogaaminaya aad ku gaarteen magaalada hobyo oo aad sidoo kale soo indhendhayseen dekadii magaaladaasi iyo arrimahaas maxaad nooga sheegi karaysaa oo socdaalkiina wuxuu ku saabsana
siman su-aal aada u fiican waaye waxaan la furkilayaa wax kale maan waxa weye anigu waa marka koowaad oo aan hor yimaado marka koowaad ayaa tugana way ahayd runahaantii wax tirada qalada anaynan ka qabin haddana waa sula socotaayo soomaalida waa meel kasta oo soomaalia kuma iyo degi jira markii aan cadaabay mesa run ahaanti waxbadan baa kasoosi karay markii madaxweynuhu uu yirine ilaa ilaa waan baxaynaa waxaan tegaynaa hobyo dhul waxaan soo marnay aad u ballaaran oo run ahaan aad u barwaaqo ah xoolaha iyo xoolaha iyo dadkuna aad u u faraxsan yihiin markaan hobyo midna run ahaantii wax weyn baa kasoo bedelay sababtaa waxaan ku nimid iyadoo maxaan ku ahdaa maal maal maalgashadayaal ajnabiga ay joogaan oo imaa markaas imaanayeen maxaan ku dhahda injineere iyo niman maalqabeena isugu jiray waxaan kaloo aan nimid iyadoo maamulkii hobyo maamulka la dhisayo oo lawado oo lagu dadaalayo sida looga shaqeyn lahaa sidii magaalada ay magaaladii ay ahaan jirtay boqolaal sano ka hor ay dib ugu soo noqon lahayd markii marka aan hobyanimad waxaan go'aansanay diyaaradii xataa aan xamarka ugu noqonaynaa waana midda aan rabo inaan la sheergalayo ama aan la wadaago dadka dhegeysanaya barnaamijkan in aniga shaksiyaan iga go-an tahay xafiiska cayaada inaan dib uga soo noqdo inay iga go-an tahay inaan muqdisho joogitaankeeda aan aada u yareeyo inay iga go-an tahay inaan qof kasta oo aan aqaano aan ku cajiilno inay yimaadaan halkan waayo jidka la marayo iyo dadka lala kulmayo iyo waxa la arkayo ayaa wax la siista aysan ahayn waxaan u sheegaya madaxweynaha xalay maraan wada fadhinay in aan jamacsanahay inaan xaaskeyga iyo ciyaalkeyga keeno oo ay ugu yaraan bil ana laba bil joogaan waxyaabaha aan ka wahadalna waxaa kamid ahaa in laga laga shaqeeyo sidii loo heli lahaa meelo dadka degada oo real estateska oo aniga xirfadeyda ah ay uga banaan tahay shaqo aada u ballaaran marka waxaan filayaa dadka dhegeysanaya barnaamijkan maanta inay markay kasoo qayb galaan shirweynaha maalgashiga galmudug inay heli doonaan fursado aad u fara badan ay kamid tahay real estateka xoolaha beeraha waxaan la yaabay in meeshaan beero badan ka baxaan oo wax badan miro badan oo lislahay koonfurtooyi ka baxaan laga helo anigu ma aaminsan inaan imaado markaan intaan inaan ka horay marka waxaan leeyahay hobyo waa magaalo runtii shidan hadda way diinsan tahay ruahaantii marka waa bilsha way diinsan tahay sababtoo ah wax horumar laguma sameyn muddo fara badan laakiin marka maamulka loo sameeyo dekada isleedana ay bilaabato waxaan rajeynayaa in magaalada ugu biisista ay noqon doonto galmudug haddii ilaah yiraahdo laakiin dad badan baa isweydiin karaa mar haddaad tiri markii ugu horreyso habyo tagay markii ugu horreyso cadaado tagay nolosheeda inta badan muqdishoan kusoo qaatay iyo qurbaha marka martelo muxuu kusoo kordhin karaa rugtan ganacsiga mar haddii joogitaankiisii iyo imaanshihiisii deegaanada galmudugba ay qariib ku tahay arrintaas maxaad uga jawaabaysaa su-aal aada u fiican weye waa la weydiiyey maalintii mashruucan doorashada habeenkeeda ciise waa la weydiiyey dadka badan baa soo galay anigu run ahaantii nin jaba halkaan usoo doontay ma ihi ma ihimin u yimi halkaan inuu xil ka qabto muddo fara badan muddo fara badan baan joogay soomaaliya oo aan dalal waaweyn oo ilaa heer wasiir xataa aan raadsin karin laakiin halkan waxaan u imid in xirfadii aan ka hayay xamar oo ahayd la taliyo ka ahaa runta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed oo aan la socday siday wax marayaan iyo sida waxaan loo sameeyo inaan ka qayb qaato arrinka hadda aniga inaan guddoomiye ka noqdo runta ganacsiga iyo warshadaha galmudug run ahaantii waxay soo kordinaysaa oo keliya waa inaan xirfadeyda keeno inaan market si fiican u noqdo aniga serviceman baan ahay waxaan serviceman u noqonayaa galmudug haddii arrinkan ay hirgashaan insha allahu tacaala qof kasta oo dabadan soo qabsado ama yimaado ama xilkan lagu doorto yimaadana waxaan rajeynayaa inaan u dhaafi doono uga tegi doono arrin aada u fiican ama xafiis ama barnaamij shaqeynayo oo lagu daydo ganacsigu ma ahan four point five wax shaqo ah kuma lahan ganacsigu shaqo kuma lahan waxaa la keeni karaa nin ajnabi ah oo runta ganacsiga warshadaha galmudug ka noqdo maxaan ku dhahdaa gudoomiye ka noqdo ama agaasimadeed ka noqdo bal markan dhinacii khadadka telefoonka aan jalaaco dhegeystahan ayaan fursad siinaya dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha adigoo ku bilaabaya magacaaga su-aashaada iyo deegaanka aad joogtid magacayga waxaa la yidhaahdaa sheekh liibaan xaaji maxamuud xuseen waxaan joogaa degmada caabud waaq gobolka galgaduud waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo madaxa cusub oo hadda loo magacaabay rugta ganacsiga galmudug su-aasha koowaad aan weydiinayo sidaan ognahay soomaalidu waxay wax ku qaybsataa oo haddeer xataa madaxda u sarreysa ka doodaysay horta magacaabiskiisu inay ku timid four bonty five iyo inay ku timid deegaan iyada su-aashaas marka hore waan weydiinayaa waxaan kaloo su-aali lahaa su-aalahaas hore haddii la iga jawaabo laba su-aalood oo kale midda koowaad waxaa weeye magacaabistiisu maxay faa'iido usoo kordhinaysaa ganacsiga ka jira deegaamadan waqooyiga deegaamadan waxaa la yidhaahdo galgaduud iyo mudug mideeda labaad ganacsiga maxay ka bedelaysaa magacabistiisu oo u kordhin kartaa labadaas su-aalood oo kalena su-aalahayga horaan ku lifaaqi lahaa sheekh walaal waa mahadsan yahay dhismaha ruuxa ganacsiga warshadaha ee galmudug ma bilaabin shalay iga raas muddo dhowr bilood ayuu soo socotay intii maamul dowlad goboleedkuba dhismihiisa uu soo socday waxaa la isugu doonayay sidee loo qabtaa hagee lagu qabtaa yaa ka qaybgelayo iyo wax lamid a waxaan wada kashi la sameynay bu-aalo fara badan waxaan xasuusinayaa sheekhulidan wax kasta oo bilaawdo cid un baa bilaawda anigu waxaan arkay inay ahayd kasal u baahan in la bilaabo maanta in la bilaabo oo aan laga baahanin dib looga waxaan bilaabnay inaan wada kashiyo badan xamar ku sameynay dad badan ka qaybgelinay aadiyada ugu keenay asiidada ugu keenay oo soo baxdo anigoo creditska amaba maxaan ku rahdaa siinayo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha galmudug mudane cabdiradiif oo anigu aan horey aqoonin oo aan bartay muddo hadda gaaban markii aan la fadhiisanana fikrado badan igu kordhiyay fikrada igu kordhiyay waxaa kamid ahaa aniguna fikradahaas inta badan waa qabay in rog ganacsiga iyo warshadaha galmudug ay noqoto wax dadka reer galmudug ay leeyihiin ama ha joogaan kuwa deegaanka ganacsiga kule ama hajoogaan kuwa kasoo jeeda ee meelaha kale sababta lama inkiri karo lama xaqiiri karo kuwa xamar ka shaqeeya kuwa kenya iyo ka shaqeeya maxaan ku ahdaa imaaraadka kuwa sudan iyo ganacsiga ka shaqeeya kuwa maraykanka iyo ingiriiska iyo dhulalka kala deganba oo kasoo jeeda iyagoo ganacsiyada waa qayb kamid a dhulka ganacsiga sida galmudug sababta ay kasoo jeeda waxaa marka dhacday in fikradihii la keenay lagu daysareeyey in tobanka degmo oo ay ka kooban tahay maamul goboleedka galmudug laga looga yeero dad iyagu ganacsi kule oo la yaqaano tiim kalena oo aniga aan ku jirana aan xamar ka nimaano oo farabad meesha waxay u baahnayd in marka hore la maalgeliyo oo la keeno maxaanku idhaahdaa in la qabto shirki ou dhaco kulankaas falfadhigaas waxaa kaloo u baahnayd in laga wada hadlo xeerkii iyo axdigii rugta in xataa qarash aan ku bixinay sidii aanu sumo fiican iyo maxaanku idhaahdaa iyo suul fiican aan ugu heli lahayn rugta waxaana hadda u muuqataa inay tahay rug aada cadka u ah jiritaankeeda dhismaheeda iyohooda waxaa marka hadda yaallo hadda guddoomiyihii unbaa la dhisay laakiin ballanta socota waxay tahay in degmo walba oo kamida degmooyinka galmudug ay samayso ay la timaado guddigeedii ganacsiga degmada oo rutan ganacsiga ay noqoto grassroot chamber of commerce oo aysan noqon mid banaanka laga keeno ama qof ama dad gooniya ay samaysaan sidaa darteed cabud waa tiim badan baa nagala jooga oo haddoodan aniga ila jooga hadiyo oo safarka iyaga nala socday oo nagu yiri dadka qaar hadday ka noqnoqdeen anagu ma noqonayna waa in raacayna cabudwaaq waa laga joogay balanballo waa laga joogay difumad waa laga joogay waxaan ku dhaha cagaago iyo baalkacyo iyo hadiyo iyo dhammaan deegaanka dhowr deegaana laga joogan way jirtaa ira ka jira aawal laakiin rutan ganacsi waxay ku salaysnaan doontaa golaheeda uu ku sala guddigeeda fulinta ku salaysnaan doonaa tobankaas degmo ka kooban tahay waxaa kaloo ku jiri doono diaasbarada wakiilada wakiila aan u samayn doono diaasbarada kasoo jeeda galmudug waxaa kaloo aan ku dari doonaa nimanka ganacsatada ah ee galmudug kasoo jeeda ee xamar hantida badan ku hayso la tirtiyeey waxay u baahan yihin in maqaalin maqaalinta lasoo gelsho sababtoo ah dhulkaas bay dhulkan bay kasoo jeedaan haddii ay daaro badan yahan si badan xamar ka tabceen waxaan u baahana inay xoogaa ay kusoo celiyaan galmudug marka juhdi badan baa la geli doonaa markaan ka jawaabo su-aashaan wuxuu kusoo korri doonaa anigu waxaana isku xire abaabule maxaan ku ihahdaa taladan waxaa iskale guddiga fulinta ayaa yeelan doona hurta ganacsiga hurtan ganacsiguna waxay noqon doontaa rug ganacsi oo dimuqraati ah oo aan rabno in tusaale ay u noqoto rugaha ganacsiyada kala duwan ee dalka ka jiraada ilaahayaal marka waxay ahayd mid dhinaca kale doorasho lagu doortay oo aysan ahayn magacaabis absolutely no markii ugu horeysaan sheegnay in aynaan diyaar u ahayn hadda ka hor baan kulanay madaxweyne cabdikariim waxaan kaloo la kulanay wasiirka ganacsiga ayadaan ka war hadalnay waxay ahayd sidii transparencyga ahayd ee muuqatay ee loo doortay dowladda maamul goboleed maamulka galmudug in loo doorto rugta ganacsiga waa tahay dhegeystihi ugu dambeeya ayaan kuusoo qabanayaa magacayga maxamed waaye waxaan jiraa baladweyn su-aashaan weydiinaya gudoomiyaha rugta ganacsiga galmudug waxaa waaye maxay tahay istiraatiijiyadda uga aadan kobcinta iyo abuurista dhaqaale xoog badan oo deegaanadaas ka heli galaan suuragalsa ma tahay in ku guulaystaan ilihii dhaqaalaha ee gobolka sida dekada iyo garoomada iyo warshado sanaaciya oo ummadda ay ka faa'iidaysan karto waa su-aasha aad waa su-aasha oo u mudan in lagu soo xiro barnaamijkan galmudug waxay qabtaa resources ama khayraad aada u fara badan sida hadaayo hadalkeeda ku bilaabay kuwa dhulka hoostiisa ku jira intaan la gaarin kuwa dhulka korkiisa jira waa la dhamaylayo qorshaha iyagu wuxuu yahay in aan dejino oo sektorada ama qaybaha runta ka koobanta waxaa kamid a qayb layahdo cilmi baaris waa research and development ama r n d loo yaqaan waxaan samayn doonaa inaan baaritaan ku samayno waxyaabaha sida degdegtaa loo maalgeli karo waxyaabaha u baahan medium time waxaan ku rahdaa waktiyada aan fogeyn iyo waxyaabaha u baahan maalgelinta ulis dekadii hobiyo oo ah maalgelinta culus ay kamid tahay barnaamijka lagu socdaa sababta ah dekad iyo eerdoor la-aan gobolkaani ma shaqeyso taas waa mid aada muhiim u ah waxaa kaloo muhiim u ah in la helo wadooyin sababtaa infrastructure la-aan dekada alaabtii kasoo baxdo wadda ay soo marto ay baahan tahay wadooyinku aada bay taadaan yihiin walow aan maalin dheer la kulan niman wadda shirkado adaadegan oo iyagu isku dhilqaama inay dhisaan wadada isku xirta cadaado iyo hobyo oo ilaa ijeed iyo toban kilomitr sameeya waan la fadhiisana waxaan ku dhahnay haddii dawladda ay la timaado qorshe cad oo jidkan lagu maalgesho ganacsiyo fara badan oo maalgelin diyaar la ayaado waxaan la kulmay shirkad ayagu laftirkeeda diyaar u ah inay jidkaas ayagu isticmaalgeliso haddii looga sameeyo nidaam lacagteeda ugu soo noqon doono waxaa marka kaa muuqato dadku waa diyaar dhulkina waa diyaar waxay u baahan tahay keliya qorshe la sameeyo qorshaha iyaga marka ugu muhiimsan waxay tahay inaan qabano shirweynaha maalgelinta galmudug haddii ilaahay markii nagu daayo waktiga aadka ugu dhow lixdan ilaa sagaashan maalin gudahood taas oo keeni doonta in la helo ilaa iyo shan iyo toban lix iyo toban mashruuc oo maalgashi oo oo ka hirgalo deegaanada galmudug meel kasta ay joogaan xoolo ayaa kamid in xoolo la dhaqo aadna uguimuta waxaan la kulanay ninka xoolaha ku dhaqo maxaanku idhaahdaa barbaarinta xoolaha barbaarinta geela milkilaha iskale oo reer ismareebeed ah oo kasoo qayb gala shirki oo run ahaanti lagu dhiisi geliyay in geela lagu dhaqi karo oo lahayn karo meel lagu hayn karo laga faa'iidi karo marka taas haddii geel lagu dhaqi karo meel arrin waa lagu dhaqi kara dekadihii baa u baahan waxaa u baahan mashaariicdii kale aada u fara badnay marka lama soo koobi karo saaxiibka maxamed badweyne ka soomaaliya markaan u sheegay lama soo koobi karo mashaariicda diyaarka ah iyo kuwa u baahan muddada kooban oo dhow in lagu maalgesho
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdilaahi cabdi marteel oo gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha maamulka galmudug oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha igala qayb qaadanayay barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan tan iyo kula dambe saaxiibadan dhegaysanaya dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiise le nabadgeliyo